أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon raayada towxiidka ayaa maalinkii saddexaad ka babanaysa degmada maxaas ee bariga wilaayadda islaamiga ee hiiraan wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ka hadashay furashada degmada maxaas iyadoo fariin u dirtay bulshada ku dhaqan degmadaasi mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray in maliishaad badan looga laayay degmada maxaas oo ay mujaahidiintu dagaalku furteen xiisada colaadeed oo u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka taagan degmada beled xaabo ee gobolka gedo wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta beesha jareerweyne oo xoolo nool oo hadiyaddah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada jubbada hoose ardayda madarasada khadiija binti khuwaylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka coosweyne ee wilaayada galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarta bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan raayada towxiidka ayaa maalinkii saddexaad ka babanaysa degmada maxaas ee bariga wilaayadda islaamiga ee hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmadaasi waxaan ka waraysannay walaalkeen anas al ansaari hay anas waa mahadsantahay walaalka waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afarta safar kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriga waa maalintii saddexaad oo si rasmi ah ciidamada mujaahidiinta ugu sugan yihiin degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan allah ayaa ku mahadsan degmada maxaas oo laba maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen ayaan weli ku sugannahay oo maalintii saddexaad ah xaaladda markaan ka warbixiyona subaxnimadan waa ay degan tahay maadaama xilli hore ay tahay dadkana magaalada daafaha ay jijiraan weli dad hadda magaalada soo gaareeyay oo ay iska yar yihiin inkastoo meelaha qaarna aan ku arkayay dad xoolo waraabsanaya oo deegaanada dhadhow oo tuulada ku heran ka yimid marka guud ahaan xaaladda waa ay degan tahay waana subaxnimo talaada ah afarta safar kun afar boqol afartan toddoba oo maalintii saddexaad oo ciidamada mujaahidiinta ay gacanta ku hayaan guud ahaan muuqaalka degmadana waa uu degan yahay cadowgii meeshaan ciidamada mujaahidiinta ay ka eriyeenna waxaa laga soo sheegayaa farxadkooda degmada matabaan beledweyne iyo gorceel iyo dhow samareeb oo ka mid ah wilaaya islaamiga galgaduud iyo hiiraan ka kala tirsan marka guud ahaan walaalka aad ayay u degan yihiin xaaladda guud ahaan waxay soo kordhan insha allah faahfaahinada dambe ayaan soo gudbin doonaa wax dhaqdhaqaaq caskari oo ka jiran ma jiraan mahadsanid anas wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka hadashay furashada degmada maxaas iyadoo fariin u dirtay bulshada ku dhaqan degmadaasi walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warka inoo hayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ka dhacayeen guulo isdabajoog ah oo allah uu siiyey addoommadiisa mujaahidiinta ayna ugu dambeysay furashadii magaalada qadiimiga ah ee maxaas ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan sheekha oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa ugu horreyn ka warramay qabashada magaalada maxaas ee ciidamada mujaahidiinta iyo muhiimadda ay u leedahay maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala caawa oo ay tahay habeen talaada ah maalinkii axaddii ayay ahayd markii magaaladii qadiimka ahayd ee maxaaseed ilaahay subxaanahu watacaala uu cadowga gacantiisa ka bixiyey mujaahidiintana uu gacantooda ku soo celiyey waana sida aad u sheegtay degmada maxaas waxay hadda gacanta ugu jirtaa mujaahidiinta waxaana ka taagan raayatu tawxiid ilaahay cadowgiisina waa ka jabay si fool xunna waa ay u jabeen oo ilaahay baa u jabiyey subxaanahu watacaala maxaas qabsashadeeda muslimiinta guud waxay ugu dhigan tahay qalbiyada ku daawoobaya waa nasrigii iyo guushii ilaahay u ballanqaaday oo ay heleen waxayna rumaysanayaan wacdiga ilaahay iyo ballankiisa inuusan marna baaqanaynin waa farxad guud bay u tahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxay u tahay farxad gooni ah waxaa gacanta ku soo noqday degmo muhiim ahayd muddo dheerna ka maqnayd gacanta dadka muslimiinta ah ilaahay cadowgiisa ay ku sugnaayeen waa magaalo laba iyo toban sano wax ka badan cadowgu gacanta ku hayeen waa khaasatan xabashada etoobiya ayaa in badan gacanta ku haysay waa magaalo sharciga lagala diriiray waa magaalo dacwada iyo khayrka dadkiisi loo diiday waa magaalo marka micno weyn ku fadhida soo noqoshadeeda way ka duwan tahay xitaa degmooyinkii kale markii raayada laga siibay degmada maxaas waxay ahayd wakhti fog oo cadowga ilaahay ay soo galeen maanta marka wilaayada hiiraan waxay uga dhigan tahay dad shareecadooda u baahnaa ayay maxaasi u soo noqotay oo cawar raayatu tawxiid hoos harsanaya dad ahalkoodii ka maqnaa ayay ahalkoodii is arkeen dad guryahoodii iyo deegaankoodii ka maqnaa oo mujaahidiin ahaa oo muraabitiin ahaa ayaa caawa dhulkoodii iyo deegaankoodii ilaahay cadowga ugu saaray oo farxadda la qaybsanaya guud ahaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan qabsashada marka maxaas iyo ka bixidda cadowga ilaahay laga saaray oo ay ka jabeen waxay u tahay wilaayada islaamiga hiiraan guul u soo hoyatay ayay u tahay dhanka kale sheekha ayaa xusay la wareegidda ciidamada mujaahidiinta ee magaalada maxaas iyo waxa ay ugu dhigan tahay cadowga allaah isagoona afariimo dhaxalgal ah u diray bulshada magaaladaasi cadowga maxamed waxay ugu dhigan tahay sida annaga aan u farxayno ayay u jabeen ayaga sida annaga aan u farxaynay u murgoonayaan cadowga waxay ugu dhigan tahay wax weyn waxay waayeen magaalo muhiim u ahayd waxay ahayd maqar ay muddo badan ku sugnaayeen waxay ahayd meel laga abaabulayey ama ay ka soo abaabulayeen dhagaraha lagu dhibayo dadka muslimiinta ah waxay ahayd magaalo aysa siiyeen magaalo ay caburinayeen dadka muslimiinta ku sugnaa runtii waxayna ugu jabeen si aysan u jabin meelaha kale ilaahay subxaana wa tacaala dhibaato badan buu ku gaarsiiyey cadowga marka qalbijab bay u tahay waxay u tahay in ay quustaan ama ay quusteenba markii ay loo fiirsho maxaase meeshay ku taallo iyo meesha ay dhacdo iyo cadowga ilaahay sida uu u galay ama waxa ku gaaray maxaas marka cadowga waxay u tahay nagso weyn bay ku tahay farriintayda aan dadka muslimiinta u dirayo nicmada ilaahay uu noo galay oo weyn oo ay ugu dambaysay guushii ilaahay uu naga siiyey cadowgii ku sugnaa degmada maxaas waxaan dadka muslimiinta farayaa anuu nafteyda ka bilaaba ilahay inaan ku shukrino tawaaduc inaan muujinno ilaahayna aan isu dhuldhigno nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam maalinkuu ugu guul weynaaba ugu tawaaduc badnaa marna inaan isla weynaan inaan isu qaadanno inaan nahay dad daciif ah waxa aan helnayna nasri ilaahay uu yahay nasriga laftiisana uu imtixaan yahay waxa kaloo aan dadka faraya waxa weeye gaar ahaan dadka ku dhaqnaa degmada maxaas ama u dhashay waxaan leeyahay waad aragteen waadna la noolaydeen cadowga ilaahay muddo dheer baad la noolaydeen labayo toban sana cadowga ilaahay meeshaa ku sugnaa wiilkii maalinka raayatu tawxiid laga siibayey canugii jiray saddex sana maanta waa qaangaar qofkii maalinkaa toban sana jiray maanta waa labaatan iyo ziyaada jir waa magaalada intaa cadowga haystay cadowga iyo wuxuu ahaa waad aragteen maantana shareecadiinni baad haysataan wiilashiinni baa idin yimid walaalihiin baa idinla jooga cidda hiilada mudan iyo cidda aan hiilada mudnayna waad kala garateen cidda ilaahay maceeda uu yahay iyo cidda ilaahay uusan garabka u ahayna waad aragteen waxaan leennahay ha dheeraato ha fogaato ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wanaagsan waa u hiilinayaa marna ha ku kadsoomina cadowga iyo dhagarihiisa waxaan leennahay walaalihiin mujaahidiinta ah oo idin yimid ka walaala dhigta deegaankiinna ku soo dhoweeya cadowga ilaahay naca deegaankiinni cawar raayta tawxiid baa ka taagan waxa aan dadkaas si gaara u faraya waxaa weeye dhagaraha etoobiya ha ku kadsoomina nimanka u shaqeeya caamiliinta oo etoobiya iyo dhagarhooda ku kadsoomina waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa imaanaya xilli allaah fadligii inta badan deegaano iyo magaalooyin dhaca bariga wilaayada hiiraan ay dib ugu soo laabteen hooska shareecada allaah kadib muddo sannado ah oo ay duulaan ashhaadala dirir ah kaga sugnaayeen saliibiyiinta iyo murtadiinta mahadsanid cabdiqani mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray in maliishaad badan looga laayay degmada maxaas oo ay mujaahidiintu dagaal ku furteen walaalkeen abuushayba ayaa faahfaahinta warka inoo eegayaa markii ugu horreysay kooxda riddada soomaaliya waxay ka hadashay dagaalkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan murtado cali jeyti oo ka mid ah saraakiisha kooxda riddada oo qaybna ka ahaa xamladii oo xasan gurgurta ku iclaamiyey wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qaylo dhaamiyey khasaarihii maleeshiyaadkiisa ka soo gaaray macarakidii weyneed ee maalmo ka hor ka dhacday degmada maxaas murtad cali jeyte oo isagoo argagaxsan warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne ayaa ku eedeeyey qaar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta inay dayaceen maleeshiyaadkii maxaas lagu laayay ayna safka dagaalka uga baxeen markii xabadu kululaatay sarkaalkan murtadka ah ayaa la fajacay xeladihii ay mujaahidiintu u adeegsadeen dagaalkii maxaas isagoo carbaabay in maleeshiyaadkiisa dhabarjabin lagu sameeyey kadib markii gadaal laga wada toogtay
ayagoo dagaalamaya oo konta qarax lagu dhuftay oo la tacaalaya aa dhinac kale inta laga soo garaa magaaladii nimanka yimid lexda nin ay ahay ciidan faraweyna militariguna waa jooga xabadba kuwa dadina waa ka dareeray
saraakiishii hogaaminayey maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan ayaa isbuucyadan iyagoo baqacarar ah ku sugnaa waddanka etoobiya balse intii aysan dagaalka ku soo laaban ayaa lagala wareegay magaalada maxaas oo ahayd macqalkii ugu weynaa ee cadowga uu ku lahaa bariga hiiraan mahadsanid abuushayba xiisada colaadeed oo u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka taagan degmada beled xaawe ee gobolka gedo walaalkeen casaam carafaad ayaa faahfaahinta warka inoo haya xaaladda magaalada baled xaawe gobolka gado ayaa weli ah mid dagaal kadib markii shalay magaaladaasi ay mar kale martigelisay iska hormaad culus oo u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta dagaaladii shalay magaalada baled xaawe ku dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland iyo kuwa koox xirdada soomaaliya ayay dhinacyada isku adeegsadeen hub noocyadiisa kala duwan shalay baled xaawe waxaa ka maqnaan iskaasiinta magaalada iyo weliba tan mandheera oo markii ugu horraysay la jaray waxaa xusadan in muddo sagaal cisho ah ay inta badan reer baled xaawe isgaarsiin u ahay tan magaalada mandheera maadaama si joogta ah loo jaray isgaarsiinta maxalliga ah wararka qaar ayaa waxay sheegaya in labada maleesho ee dagaalamay aysan jirin wax goob ay iska qabsadeen iyadoona ay jiraan khasaare dhaawacyo ah oo dhinacyada soo kala gaaray dagaalkii shalay dhacay ayaa ku soo biiraya dagaalo culus oo toddobaadkii labaad magaalada baled xaawe ku dhex maraya maleeshiyaadka kooxda ridada iyo maamulka ridada jubbaland gurguurta iyo axmed madoobe ayaa isku haya maamulka degmada gurmadi ayaa lasoo wariyay inay kala gaareen labada ciidan ee is-hor fadhiya
mahadsanid casaam wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta ebiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wilaayada islaamiga ee bakool waxay safka hore uga jirtaa wilaayaadka sida xawliga ah ay u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta kuwaasoo wilaayada ay horey ugu baaqday inay ka soo baxaan gaalnimada dibna ay ugu soo laabtaan diinta islaamka ee markii hore ay ka xuubsiibteen baaqa wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa sabab u noqday in maleeshiyaad fara badan ay safka gaalada ka soo baxaan kuna soo biiraan muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ee bakool waxayna wilaayada u sameysay soo dhoweyn midda ugu wanaagsan ee loo sameeyay qof marti ah saalax mukhtaar cali waa askari taa'iba waxa uu ka soo goostay maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan waxa uu ka tirsanaa waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed kuwaasoo fadhigoodu yahay duleedka magaalada baydhabo waxa uu soo qaatay tobabar ciidan muddo sagaal bilood ah waxaana tobabarka siinayay saraakiil etoobiyaan idaacadda islaamiga andalus ayuu la hadlay kadib markii toobada loogu qabtay deegaanka buurdhuxun leh magacay memberlerey saalax mukhtaar ali an oo baydhowrigo murtadiintanka darami rasanadka may hayteed lamada kun labaatan sideedi baydhow dhatee dhubuu ka gali baydhow dhatee sagaal bilood dhubuu ka jari maalmiin amaareen tababaraayeen tababar oo nocayaal badan ee emili ka qaadani gaabkaada lindigaar gali lahay gaabka lonku baha lahay gaabkaada geedisood lin gali lahay lin gaabkuwalan istaafaday nocayaal badan tababara meelilani bareeda marka meela dhubulaninkiri marka dhubukulaaninkiri goridil meelilani gebi meelalani dawangili isaga oo sii hadlayay ayuu taa'ibkan ka sheekeeyay dhaqanxumada maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay wuxuuna ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu yimid deegaanka boordhuxunle oo lagu soo bandhigay askarigan isagoo watay qorigii booshkii iyo tuutihii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dhagan muslimba maykakadhagamamailan meel lantukudawaada kiiridaas an aragaana edalan kaan keraa falnanka eraga kahor kaba badan aragaan dhagan hungmaa marka dhagan ana isood waay ka aragi dhaganka islaamka kasku dhagan diinta kadhagoy diinta kadhamoy adoo muslimgata isku dhamoy gali geekaa ku tabi maybariwe buudhanda buudhandi safarilanka dhaway safarilanka marta qaadi maybarnalikoy galabkay kumbad asadi liisi e gorigay booshkay likoy maldareeskay buudka hitaa an dhimanayn safaylan waayanka dhawaay meel muslimiin rogan hata bahowda ma-aan kuda dareemay saalax wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo ka qayb galay dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaana uu ka sheekeynayaa sida dagaalka uu u dhacay iyo khasaaraha ka soo gaaray maleeshiyada riddada burjaad meelaleerinijay baydhoo furunti ee meelaad dagaalka kala dagaalka galni dagaalkaas may bahay raaban fiid koreelanigai tumila masa semal markii hayti un markan ciidamada koonfur galbeedan geesa jarni militari iyo boolisa lahala dagaalami markan un dad dhabarjibinha samay fadaga korrar hawlay isla kulungni meelaad dad una taraawishta dadkaan dhubowkii kainahay wal walku deerimadlaan askarti kale militariga iyo boolista hayn meel rogaan walku dhudhamadeen walna ku dhaawameen markii dagaalka dhii ka horna siyeed maalmood ama la meeli roogni marka dagaalka dhigubadin la maalmood besehrogni meelaa oo kunagani boonkaay lahaninagi ugu dambeyntii waxa uu baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay nimankaas oo saaxiibadahay ul saaxiibadahay hata meelaan babahaayta mayarlahay gabalkaasiyaasku kataba hatobasheena muslumiintaasku dhagala ilaahay angnagada yarlahay dalkin i diintin i dadkin hosku dhagala meela amaaradaasay i gaaladaasay dhatti hosku kataba maysan yarlahay marka walaalayaal ilaahay asan hanuuniyeysin saasaasan yarlahay askarigan taa'ibka waxa uu ku biirayaa silsilada taa'ibiinna oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ay u samaysay wilaayada mahadsanid abuu xasaan beesha jareerweyne ayaa xoolo nool oo hadiyad ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada jubbada hoose walaalkeen faysal soomaali ayaa warbixinta warka inoo haya bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka waxaan ku sugannahay duleedka deegaanka buulamaamow ee hoostaga degmada kamsuma ee qiyaastii ilaa toban kilomitirna u jira magaalada kamsuuma waxaa ka soconaya munaasabad ballaaran oo martiqaadkeedu ay leeyihiin beelaha jareerweyne ee degta wilaayada jubbada hoose taas oo ay ku bixinayaan infaaq fii sabiilillaah ilaa toban neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen walaaladooda mujaahidiinta ah ee ribaadka kaga jira wilaayada jubbada hoose munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay waxgaradka qaybihiisa kala duwan hadday noqon lahaayeen nabadoonnada beelaha jareerweyne waxaa sidoo kale ka soo qayb galay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose salaadiin iyo sidoo kale culimaa uddiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada markan waxaa la gaaray xilligii beelaha jareerweyne ay geela ku wareejin lahaayeen mujaahidiinta markan waxaad dhegaysan doontaan codadka mid ka mid ah nabadoonnada beelaha jareerweyne iyo suldaankooda guud ee beelaha jareerweyne qaybtooda degta jubbada hoose oo geelaasi ay ku wareejinayaan mujaahidiinta tuulada buulamaamow duleedkeeda ka tirsan walaayada jubbada hoose ee degmada kamsuuma waxayaan maanta insha allahu tacaalaa suldaankeenna suldaan maxamed cabdulaahi khamiis ee suldaanka jubbada hoose ee beelaha jariirweyne ayaan ku wareejin doonaa geel gaarayo toban neefood kaasoon ugu talagalni infaaq fii sabiilillaah walaalaha furunta ku sugan inaa insha allahu tacaalaa geelaas aan maanta aannu soo niyoonay haddaan nahay beelaha jariirweyne annagoo wada jirno odayaal haddaan nahay haddaan salaadiin nahay haddaan nabadoona nahay insha allahu tacaalaa suldaankayna suldaan maxamed cabdulaahi khamiis ayaan ku wareejinay insha allahu tacaalaa maanta beelaha jariirweyne insha allahu tacaalaa may inka wareejiyeena geela toban neef ah beesha jariirweyne ee jubbada hoose haddii suldaankiini aya geelii inka wareejitan tobanka neef ahay siinkala wareegi insha allahu tacaalaa anna ay ka wareejiye wilaayada jubbada hoose inshala geelii siinkaga wareejiy walaayadii jubbada siinkaga wareejiy in walaalaha muslimiintaas jihaadka ka jira ribaadka jira in insha allahu tacaalaa maraq kaletan injiyo ayaga isticmaalanoo marka yacni hilibaysadan yaaninka talagali beelay siinkaga wareejiy walaayadana ka wareejiy insha allahu tacaala ardayda madarasada khadiija binti khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka cusweyne ee wilaayada galguduud sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen cabdiraxmaan sheekh cali sahula turika lakumu kutibu munica sifatu qurica yasilu ajilu madarasada khadiijatu bintu khuweylad waxay ku taallaa deegaanka cosweyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud madarasada waxaa wax ka barta haweenka muslimaadka ee magaalada cosweyne waxaana lagu bartaa qur'aanka kariimka siiro caqiido tafsiirka iyo mutuun kala duwan oo ka mid ah shareecada islaamka ardada dhigata madarasada khadiija waxay soo muujiyeen culumtii ay ka barteen madarasada magaaladan cosweyne oo gabdhaha muslimaadka ee ku nool magaalada si weyn uga faa'iidayseen waxbarashada ka socota magaalada cosweyne ee islaamiga ee galguduud ardada madarasada khadiija waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed soo jiitay dadkii ka soo qayb gale waxayna ku soo bandhigeen gudaha madarasada alxamdu lilaahi alqadiimi albaari uma asalaatu على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين قد انفضيما جاءت به مرضيعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بدنه وقيل بعد أربع من سنه سهولا ترك لكم كتب منع صفة قرع يصل أجل هبة رسم نسي درس يعده ونظر معه
banaa nabigu waa dhisay almasjida masjidka ayuu dhisay fii quba in quba ayuu ku dhisay wamasjid almadiinati masaajidkii madiinana waa dhisay madiinadii alqaraa ee caddeeday uma intaas kabacdina banaa nabigu waa dhisay min xawlihi masaajidka hareerihiisa masaakinahum xaasaskiisa guryahooda ayuu ku dhisay uma intaas kabacdina ataa waxaa yimida min bacdu kabacdi fii haadi sana sanadkan aqal wax ka yar min nisfi aladiina kuwii niskood saafaruu safreen ilaa bilaadulxubasho xubasho bilaadeeda u safreen xiina markii haajaru ay jiroodeen wa fiihi sanadkaas dhexdiisa ayuu aakhaa walaaleeyay ashraf al akhyaari akhyaarta marka ugu sharafta badnay bayna almuhaajiriin
yubasaruunahum waa la istusihaa yowadu lmujrimu mujrimku wuxuu jeclaahaa low yaftadii inuu ku furto min cadaabi yowmaidin maalinkaas cadaabkiisa bibanihi wiilashiisa wa saaxibatihi xaaskiisa iyo waakhihi walaalkii wa fasihi latii qaraabadiisa allatii qaraabadaasoo tu'wiihi dumi jirtay waman qof inuu isku furto fil ardi dhulka dhexdiisa ahada jamiican dhammaan uma markaas kabacdan yunjihii uu badbaadayay furashadaas kalaa ka joog inahaa iyadu ladaa waa naar holciisii nasaacatan waa mid siibid badan lishawa maqaar tadci way u yeeranaysaa man qofka iyo adbara ka daba jeedaya iimaanka watawallaa jeesta xaqa oo jamaca aruuriya maal oo fa owcaa weeleeyo haweenka muslimaadka ah ayaa waxay ku dadaalaan sidii ay u baran lahaayeen culumta noocyadeeda kala duwan si ay u baraan mustaqbalka ubadkooda aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdiraxiin warbixintiisana waxay guniyo gabagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga laandalus subaxnimadatan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu